Siyaasigan mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay ku sugnayd xukuumaddii Ashraf Ghani ee ka jiri jirtay Afghanistan xilli uu burburkeedu uu soo dhowaa iyo tan haatan ay ku sugan tahay dowladda federaalka qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebookga ayuu ku muujiyey meelo badan oo ay isaga eg yihiin ficilada guracan ee ay ku dhaqmayso dowladda federaalka iyo habdhaqameedkii ay dadka reer Afghanistan ku heshay xukuumaddii burburtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu qoraalkiisa ku muujiyey inuu soo dhow yahay burburka dowladda federaalka asagoo sheegay in Ashraf Ghani uu haystay ciidan tiro badan ay ku jiraan toban kun oo NATO iyo shirkado kale oo tajasus ah sida uu maantaba Xasan Sheekh oo u haysto ciidamo shisheeye oo isugu jira madow iyo caddaan sidaas ay tahayna sanadkii labada kun kow iyo labaatankii ay Taliban la wareegtay xukunka dalka diblomaasiyiin ka kala socday dalalka Ingiriiska Afghanistan iyo Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay ammaanka geeska Afrika oo horaantii sanadkan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxay uga hadleen sababihii keenay in Taliban ay si degdeg ah dalka ula wareegto waxayna tilmaameen qodobo ay ka mid yihiin musuqmaasuq maamul xumo iyo qabyaalad aan dhammaanayn ku tagrifalka hantida rayidka iyo colaad dhex tiilay maamulkii Afghanistan iyo bulshadii ku nooleed halkaasi mabda' la'aanta madaxdoodana ay Taliban u fududeysay inay iibsadaan siyaasiyiinta saraakiisha ciidamada iyo hogaamiyeyaasha ugu sareeyay siday hadalka u dhigeen siyaasigan mucaaradka ah ayaa xusay in dowladda federaalka qodobadaasi kala mid tahay maamulka uu majaraha u hayay Ashraf Ghani isagoo qoraalkiisa ku soo gunaanaday in madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda aysan ku mashquulin hanti urursi taa beddelkeedana ay cashar ka qaataan tan ku dhacday madaxweynihii Afghanistan uu gobolkiisu dhacay ee Ashraf Ghani